dhegaystayaal haddana waxaad ku soo dhowaataan sidii aan horey idinku ballan qaadnay baa sheekadii caanka ahayd ee soomaaliyeed ee la magac baxday ayaan daran sheekadan oo laga qoray soomaaliya sannadihii kun sagaal boqol iyo siddeetamaadkii horraantoodii qoraha sheekadaasi qoray oo lagu magacaabo cabdulaahi sheekh xuseen hantiwadaag waxa uu soo bandhigay dhacdadan oo ah qiso dhab ah waxaana ugu magacdaray ayaan daran waana sheeko aad u xiiso badan oo weli nooceeda oo kale aan la soo tabin waxaana laga soo dhiraandhiriyey dhibaatada bulshadeed ee markaasi soomaaliya ka taagneyd waxa uu qoruhu si cilmiyeysan u soo bandhigay aragtida ay bulshadeennu ka qabto iyo sida ay ula dhaqanto gabadha iyadu markaasi dhasha cunuga aan aabbihii la aqoon iyo sida qof kasta oo isagu markaasi u halgama aayaha noloshiisa adkaysi iyo sabirna la yimaada uu uga kori karo uga nabadbaadi karo waxyeelada dabeecaddu ay soo bandhigto ama ay la timaado sheekadan oo si cilmiyeysan loo soo bandhigay waxa ay wax weyn ka taraysaa la dagaalanka macsida waxayna dersi fiican markaasi ay siinaysaa oo tusaalayn iyo tusmeyn isugu jirta da-da ku sugan marxaladda hanaqaadidda ee markaasi soo koraya marxaladdaasi oo markaasi qofka dhibaato soo gelisa oo ku abuurta dhibaatooyin nolosha markaasi la soo darista taasi oo isugu jirta kuwa dhaba iyo kuwa dhalanteed ah sheekadii si aan uga dharagno waxaa inoo soo jeedinayaa xasan yuusuf ilyaas dhegeysi wanaagsan
asli waxay ahayd gabadh aad iyo aada u qurux badan baarinimadeeda iyo farxaddeeda joogtada ahayd baa soo jiitay kalgacal gaar ah oo waalidkeeda u qaadaan dariska iyo qaraabadu si goonni ah bay carabka ugu hayn jireen guriga asli wuxuu ahaa golo ay ku kulmaan gabdhaha asaageed ahi iyagoo u soo xiisi jiray seeko wanaagga asli oo markay bilowdo dadkoo dhan ka qoslin jirtay inkastoo ay lixiyo toban sano jirtay misna meel fog bay wax ka arki jirtay waxayna la mucaamuloon jirtay dadka ka daada weyn waxaana loo yiqiin farxaan waayo iyada oo caraysan weli lama arag cid inama sheegin waalidkaasli waxay siin jireen wax alla wixii ay u baahato waxay aada u jeclayd riwaayadaha iyo sinimooyinka hindiga ah marka ay magaalada aadayso iyo goortay kasoo noqonayso cidina isma weydiin jirin waalidkuna xorriyad buuxda bay siiyeen iyagoo kalsooni weyn ku qaba in aanay wax xumaata ah usoo jiidayn asli oo dhigan jirtay dugsiga dhexe ee macalin jaama wax saaxiib ah oo u gaar ah ma aanay lahayn gabdhaha xaafadoo dhan iyo kuwa ay dugsiga isku barteen giddi way jeclaayeen gurigeena markasta kusoo booqan jireen cali amuur waxay walaalo ahaayeen asli wuxuuna ka weynaa saddex sano iyo dhalaaciin maadaama amuur iyo asli ay ahaayeen labada oo aan loo dhaxayn waxay isu ahaayeen kalgacayl wada dhalasho kii ugu weynaa amuur wuxuu galay xalani wuxuuna ka mid noqday macalimiintii bibiida waxaana loo bedelay degmada beledweyne inkastoo uusan weligii ka bixin amuur xamar misna ma ahayn dadka isku dejiya goobtii ay ku dhasheen oo wuxuu jeclaa inuu gobolada dalka oo dhan tago markii uu amuur u ambabaxayay beledweyne waxaa sii sagootiyey waalidkii oo dhan gaar ahaan asli aad bay uga xumay in amuur ka tago waayo walaal kale oo wehel u noqdaa ma ay qabin oo aan ka ahayn aamina oo saddex sano jirtay markii baabuurkii dhaqaaqay giddi gacantay wada luleen iyaga oo leh nabadgelyo soo noqo adoo nabada hooyo jaaw asli jaaw aabba nabaday buu si farxad leh u yidhi amuur asli oo qoslaysa baa cod aanay hubin inuu maqlayo in kale ku tiri abbow amuur beelulo igu salaan cambaro oo ahayd hooyadeed baa intay asli gacanta soo qabatay ku tiri naa beerluladaa ma ahee dadkii kaa tagay ay nakeen hooye macaan markii dugsiga la xiro amuur baan aadaya iyo isagaa imanayee maxaad ka dooni oo asli iyo hooyadeed ku murmayaan baa awjaama oo ahaa duqii reerka intuu tagsi joojiyey ku yidhi war soo dhaqaaqa aaskii madoobaaye dugsiga macalin jaama asli waxay ku baratay gabar ugu yaraan shan sano ka weyn oo la yidhaahda canab oo ay isku fasal noqdeen canab waxay ka dhalatay qoys aada ugu dhegan dhaqankii hore looma ogolayn gabadhu in ay guriga ka baxdo amar la-aan haddii ay soo baxdana dhul iyo suunka aabaheed baa lala dhici jiray cadaadiskii canab qoysku ku hayay kama nabadgelin in ay ku kacdo xumaatadii waalidku ka cabsanayay iyada oo marmarsiiyo macquul ah sheeganaysa bay ballan la dhigan jirtay rag aan mustaqbalkeeda dhanka lahayn waxayna gaartay heeray qaadkii haddii aanay helin xayraanto sigaarkana midba mid bay ku dari jirta shariif macow iyo xaajiye xaliima oo ahaa waalidkii canab waxayba u ahayd gabadhoodu gabadh u nadiif ah waxna kama aanay ogeyn amuuraha dhacaya waxayna la ahayd maadaama aan cidna gurigooda soo geli karin oo loo ogolayn in gabadhoodu dad qabto asli waxay tegi jirtay guriga canab oo ciddii oo dhan ay isbarteen canabna sidoo kale ayay ahayd maalin maalmaha ka mid ah waxaa canab iyo asli dhex maray dooda soo socota walaal asli horta saaxiib ma leedahay saaxiib ah maya ma lihi adiguna ilaahay baan saaxiib la-aan ima dhigo sanadkii hore waxaan saaxiib la ahaa wiil magaciisa la yidhaahdo axmed oo sarkaal ahaa waa isdagaalnay kadibna waxaan la saaxiibay wiil kale oo macalin ah isna waa heshiin weyn sanadkan waxaan bartay wiil kale oo caafimaadka ka shaqeeya oo ah inaan aada u dabci fiican waana aada taqaanaa waa wiilkii galabtii aan imtixaanka usoo noqonaynay ilinka noo taagnaa oo aan tagsiga wada raacnay kadibna labadeedu aan la gudubnay waxaana magaciisa la yidhaahdaa khaliif asli waxaa ka soo haray dheegel iyo dhafoor hays faraxii lagu aqoon jirayna wuxuu isu bedelay yaab waayo kama ay filayn saaxiibteed barnaamijka ay guda gashay asli oo yaaban baa waxay tidhi canabey goormaad khaliif isguursanaysaan waxaan isguursanaynaa sanadka dambe marka aan fasalka sideedaad ka baxo khaliif oo ahaa nin daacad ah markii uu ogaaday taariikhda canab uuna la kulmay raggii ay hore isu yaqiineen buu goostay inuu ka haro inkastoo uusan si rasmi ah ugu sheegin wuxuuna dariska oran jiray ma joogo dhaha haddii ay isaga oo guriga ku jira timaado canab waxay maalintii dambe kusoo kadisay khaliif oo aanay ka qasnayn oo la joogo gabadh canab ay sheekadeeda u maqasay ayna ku tuunsanayd in khaliif saaxiib la yahay canab oo indhaheeda ilma kusoo joogsatay oo caraysan baa barsada kursi jiif ah saldhasatay intay guriga dib uga noqotay khaliif oo qoslaya baa intuu gabadhii soo kaxeeyey iyeedii iyo canab isbaray markaa kadibna canab buu dibadda usoo galbiyey wuxuuna daaradda ugu sheegay inuu yeeshay saaxiibo cusub iyana wuxuu ka codsaday in ay ka hor wada hadlaan oo ay kala tagaan oo mar dambe aysan gurigiisa iman canab oo kacsan baa tagtay gurigii asli waxayna u sheegtay wixii qabsaday asli waa qosushay waxayna ku tiri maxaa kaaga maca nin miyaad waayaysaa asli waxaa fikradeeda kusoo dhacay gabadhu waaba yar tahaye maxaa baddaa gashay bay dugsigeeda wadato canab waxay usoo martay asli inay gurigooda u raacdo hase yeeshee asli hooyadeed ayaa maalin joog aaday guriguna cidlu ahaa canab oo laamiga tagsi hodan geeya ku sugaysa baa waxaa loo joojiyey baabuur sideed boqol iyo konton ah ama la oran jiray oo todanta jungwanta oo ay saaran yihiin laba inan oo midkood ay si wacan isu yaqiineen canaba way faraxday haya cali ayay tiri inta ay gaarigii hore u fadhiisatay cali wuxuu u sheegay inuu dhowr bilood raadinayay wuxuuna baray ninkii la socday oo magaciisu ahaa cadaawo markii cabaar la kaftamayay oo loo dhowaaday gurigii canab buu cali yidhi canabay weli ma sidiibaa qaarta lagula hor joogaa intaanay jawaabin buu ku adkeeyey in caawa iyada iyo gabar kale oo saaxiibkeed saaxiibadeed ah isaga iyo cadaawo ay marti qaadaan canab waxay tidhi anigu waa imanayaa hase yeeshee saaxiibaday waa miskiinad aan balwad lahayn una malayn maayo haddii ay isoo raacdo inay faa-iido idin leedahay cadaawo ayaa qoslay oo yidhi anigu waxaan ka helayaa gabdhaha masaakiinta ah oo aamuska badan bal adigu gacanteeda kusoo hubso aada aragtid sida aan u aqaan sida gabdhaha loo godlee canab baa cali oo u hinqaday inuu jawaabo hadalkii ka dhibsatay oo tidhi oo ma cabsi gelinaysaa gabadha xamar xisaab baa taal buu ku warceshay cadaawe cali oo muddo aamusnaa baa yidhi canabey inta aada gabadh saki ku jirta aada noo soo kaxaynaysid maad mid lahuba noo keentid intaan canab hadal hadalkii qaadanin cadaa waa yidhi anigu gabadh aan tii canab seegtay ahayn ma rabo cali iyo cadaawe baabuurkiibay mutaysteen waxayna ku yidhaahdeen canab baadbaay waa inoo habeen dambe labada saac iyo halkan goor casar ah baa canab isdultaagtay asli oo rudda markaabay ku dartay ku daartay raadihii oo ay ka socotay hees macaan oo muuqool qaadaysa allah u naxariistee markay toostay bay ku booday labada daan ka dhunkatay oo ku tidhi iska waran saaxiib baryaan kuma aragin sow inagii dafaad wada joogni ma aha bay asli ugu jawaabtay waxaana dhex maray doodan asliyay caawa sidaan filaayo wax barnaamij ah ma lihid bay ila tahay barnaamij caynkaas ah ma lihi waxaan doonayaa inaan soo booqdo habaryartay oo degan kaaraan oo maxaa kaaraan fogaantiisa kugu wada tagsiba heli mayside kuryeeri baan ka raacayaa afaridood canab oo ka baqaysa in hadalkeeda la maqlo baa intay kusoo dhawaatay asli ku tidhi saaxiiba haddii aada ogaan lahayd caawa barnaamijka aan inoo hayo waad qosli lahayd intaanay hadalkii dhammaystirin baa asli farxad la soo booday oo tidhi ma riwaayad fiican baa socotaa maya riwaayad maxay qiimo leedahay waxaan shalay subax la kulmay wiil aada isugu dheernahay oo muddo badanna aan isgoobaynay caawa ayuuna labadeenna nacasumay wuxuuna wataa baabuur oo tojinta jinkuwaanta ah wuxuuna ina geynayaa jungal asli dhugmo uma lahayn hadalkii canib waxaa madaxeeda ku wareegayay oo haddii saaxiibkeeda casumay may aado maxaan anigu dhexdooda ka samaynayaa anigu ma socdo ee keligaa aad baa asli jawaab niyadda kasoo goday ku tidhi canab ereygaas aada bay uga naxday inkastoo aanay muujin waxayna tidhi walaal macaan asli jilbahan ku haystaa ha ay ceebeyn waan ku baryayaae ballan ayaana qaaday maxaa ku jaban aniga iyo saaxiibkay waxaan garanay in aan ku casumno waxba ha ka biqin waa loo baahan yahay inaan saaxiibkaa barto adna kayga baratid asli intii hadalka canab ay degeysanaysay bay go-aan qaadatay iyada oo leh mar haddii saddex qof aad tihiin waxumaata ay hidhici maayaan oo saaxiibadaa raaciyay ka caroone waa tahay meeqa saac baad ballanta leedihiin sideedda caawa waktigii waa dhow yahaye dhaqso u labiso asli iyo canab oo dharkooda kii ugu bilicsanaa qaba baa soo istaagay halkii ay ballantu ahayd oo kasoo horjeeday dusiga dhaxtuur ee shineemo hodan garaasheeda ku yaal waxyar kadib gaarigii baa yimid markaasaa cadaawa yidhi ballantii waad oofiseen waa sideedii oo gow ah cali baa yidhi markaa na keena markii baabuurkii la fuulay uuna dhaqaaqay baa canab oo kursiga hore fadhiday intay gadaal oo asli iyo cadaawo wada fadhiyeen usoo janjeersatay tidhi barso wanaagsan gabadhan waa saaxiibadayda aan isku dhimanno oo ruuxba ruux aan nahay magaceeda waxaa la yidhaahdaa asli isku dugsina waa nahay wiilashanna waxaa la kala yidhaahdaa cali oo saaxiibkayga ah intay timaha ka saraaxday iyo cadaawe oo aan rajaynayo inuu saaxiibkaa noqdo markay isbartay bay hore u jeesatay asli ama kaag iyo aamusnaan baa kasoo haray waayo saaxiibteed uma sheegin ninkan labaad xaggee aadna idinkaa i xukumee buu yidhi cali oo baabuurka waday canab oo u hoolatay inay tidhaahdo juungal baa cadaawe oo ogaah in baabuurku baansiinku ku yaryahay dhaqaaluhuna iska liito oo aakhimishaha lagu jiro yidhi nagee tribuunada intii baabuurku socday labalaba ayaa loo shakaysanayay canab iyo cali hadalkii si fiican buu isugu baxay qosol iyo maad baana ka dhacaysay asli oo aamusnayd waxay ku ekeyd oo qur ah inay ka jawaabto su-aalaha la weydiiyo cadaawe markii lambar afar lasoo laga soo leexday buu asli gacanta intuu duleedka ka saaray xaggiisa usoo riixay asli oo xanaaqsan baa cod dheer ku tidhi iyadoo weliba iska qaadaysa iga daa jaalle gacantaada haye iga raalli ahow buu ugu jawaabay intuu midigtiisii lasoo noqday waxyar kadib waxaa lasoo gaaray tribuunkii waxaana markii la casheeyey loo soo noqday magaaladii maanta halkaasi inagu eg tahay waa inno iyo toddobaadka dambe asalaamu calaykum waraxmatullah